أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aanada kugu henana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax lagu dilay saraakiil turki ah oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataayib al ikhbaariyaha ayaa baahisay qaybta saddex iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli ay sii kordheen dhibaatooyinka murtadiinta ku hayaan shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaadatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadaasi munaasabad ay nabdoon ku caleemasaaranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka subaxnimo ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose warkaasi war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo qarax lagu dilay saraakiil turki ah oo ka dhacay duleedka muqdisho waxaa inoo haya walaalka maxamuud sheekh axmed toshow jazaaka allahu khayran walaalka yaasir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijri ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo kala duwan xalay ka kala fuliyeen qayba kamid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceel barde oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada bakool sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga iyo fadhiisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka sabiid iyadoona dagaalkaasi laisku adeegsaday hubkan codigiisa kala duwan dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay shalay qarax qorshaysan duuleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tabeelaha shee ibraahim kula bahaysadeen saraakiil turki ah oo qaybka saraakiisha cadowga allah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta qaraxan ayaa allah fadligiisa waxa uu sababay khasaare culus oo soo gaartay dowladda ridada turkiga waxaa qaraxaasi ku baktiyay ilaa iyo laba sargaal oo turki ah waxaana ku dhaawacantay laba sargaal kale oo isla turki ah sidoo kale waxaa qaraxan ku halaagsamay oo ku dhintay shan askari murtadiin ah oo ilaa la u ahaa saraakiisha ridada turkiga ee shalay qarax lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho isla magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta waxay saacadii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen fadhiisi maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda roob da-ay oo ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho xilliga dagaalka goobta fariisinka waxaa ku sugnaa saraakiil iyo askar murtadiin ah inta la xaqiijiyo waxaa halkaasi lagu dhaawacay saddex murtad oo kale ah taliyaha maleeshiyaadka shaadaldirarka ee deegaanka garisballe iyo laba askari oo isaga ilaalo u aheyd oo xilliga weerarka maleeshiyaadka murtadiinta kula sugnaa fariisinka walaalka yaasir ciidamada mujaahidiintu waxay bishan markiisan ramadaan kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinayo lagu naafeynayo cadowga allah ee isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid tooshow kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay qaybta saddex iyo labaatanaad gurmadka dadku ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya
filimkan oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad muuqaalo lagu soo bandhigo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa lagu soo qaatay mashruucuu guddigu ka sameeyey degmada kamsooma ee wilaayada jubbada hoose agabyo kala duwan iyo lacago ayaa la arkaya iyadoo loo qaybinayo qoysas fara badan oo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadihii dhacay bacaha laga gaashaanta roobabka dhar iyo lacago ayaa ka mid ah adeegyada uu guddiga maaraynta fatahaadaha ka qaybiyey halkaasi sida lagu arkayo muuqaalkan cusub alxamdu lilah rabbialcaalamiin warta ilaahay baa mahad leh hadda una meesha roogna degmada kamsuuma ee degmo ahaan iyaa may la qaybiyo raashiin oo ba'an ah sida raashiin iyo beesa ba shandaruuba iya la qaybiyo allahi oo sheeni iya mahad iska leh awalan iya mahad iska leh kadibna wilaayada islaamiga oo sharafta leh iya dadka inshaanti iya dadka an qaybiyoyte si wanaagsanna lan qaybii waa kay sidaas iyaa jirte alxamdulilah ilaahay iyaa maxaddaas iska leeya mashruuca gurmadka oo isugu jira qaybinta raashiin iyo agabyo kale oo muhiim ah iyo lacagaha wuxuu ka mid ahaa adeegyada ugu muhiimsan ee guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyey intii lagu guda jiray muddadii fatahaadda waxaana xusid mudan in mashaariic hadda lagu dayactirayo webiyada laguna xakameynayo saameynta farabiyoodyada ay ka socdaan qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya kaasoo mas-uul ka yahay guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta mahadsaned xaalid maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli ay sii kordheen dhibaatooyinka murtadiinta ku hayaan shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya sacad cabdi muuse allah ha u naxariistee waa qof shacab ah oo saacadii lasoo dhaafay askari murtad ah si bareer ah toogasho ugu geystay degmada kaxda ah ee magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob timaha lagu jirto ee ku taalla degmada kaxda waxa uuna dilku yimid kadib markii askariga murtadkaha uu isku dayay inuu qofkii shacabka ahaa si awood sheegasho ah kaga hormaro timajaraha waxaana muran kadib halkaasi lagu toogtay qofkii shacabka ahaa goobjooge halkaasi ku sugan ayaa warbaahinta ugu waramay sida ay wax u dhaceen dilka wuxuu ka dhacay degmada kacda dhinaca waaxda dhinaca oo mataqan dharkiinley caliguney laamiga dhinaca dharkiinley xigta waaxda saddexaad ku tahay dilka waxaa geystay nin askariya oo boolisa wuxuu geystay nin shacaba oo deegaanka laga yaqaan la yidhaahdo calaa sacdi cabdi muuse saas waxaa loo dilay meel timaha lagu jiroor oo mataqaanaa timo jare ah ay soo wada ay ku wada kulmeyn marka timaha timuhu jaranahay marka anaa jaranaye adiga mataqaan ka wareeg buu yidhi meesha markaasuu yidhi maya maya anaa kaa wareey siduu ku dhintay ninka dilalka bareerka ah ee ay askarta kooxda ridada u geysanayaan shacabka caasimadda ayaa muddooyinkii dambe xarkaha goostay waxaana si maalinla ah magaalada muqdisho uga dhaca dhacdooyin naxdin leh oo ay ku kacayaan maleeshiyada murtadiinta iyadoona cid kula xisaabtanto aanay jirin falalka guracan ee ay ku kacayaan mooriyaanta loo soo carbiyey dhaca kufsiga afduubka iyo dilalka shacabka maatida ah ee aan waxbo galabsan mahadsanid cabdiqani wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaadatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya isagoo gudanaya mas-uuliyadda uu ku matalayo ummadda muslimka ah ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xil gaara iska saaray sidii uu ugu adeegi lahaa bulshada islamarkaana u ilaalin lahaa xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhexeeya tani markii la gaar yeelay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayuu si dardar leh ku bilaabay inuu guto waajibaadka shaqo ee loogu xilsaaray dadka ku nool wilaayadan isagoo arrinkaas ka duulaya ayaa wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis waxa uu soo gaaray degmada jamaame isagoo u kuurgalaya xaaladda bulshada ku nool degmadan iyo deegaanada hoos yimaada kulamo soo dhoweyn iyo isbarasho ah ayaa dhex maray wafdiga wilaayada iyo qeybaha kala duwan dadka magaaladan ku dhaqan waxaa lala kulmay cuqaasha salaadiinta ugaasyada nabadoonnada iyo ganacsatada degmada kulamadaas ayaana waxaa barbar socday kuwa wacyigelin ah oo qaybaha bulshada loo sameynayay munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaan kaga qayb galay gudaha degmada jamaame taasoo laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeen sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo madasha ka hadla ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato horumarka magaalo isagoona reer jamaamo ku tartarsiiyey inay u guntadaan horumarinta magaaladooda waxaa laydinka rabaa annaga aan diyaar u nahay markaasaan u taagnahay oo namber kowna noo ah or inaan u sheegnay war nimanyaw kitaabka iyo sunnada kor u qaadno aan ku dadaalno dadka diinta inaan barna aan ku dadaalno shaacirtii aan muujino magaalada mugta aan kor u qaadno ganacsigaan aan hagaajino aan istoosino way meelka laga fiiri jiray mogtahay markii la yidhahdo mogtahay walaayaadka iyo qaabka oo la fiiriyo wax badan la fiiriya soomoon inaan sora qaadno magaaladen inaan kor u qaadno sifaan u qaateen marka waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran wax allaala way horumar keenayo inaan ku dadaalno horumar way keenayo haddii diin tahay haddii maadi tahay haddii nooc kasta tahay inaan iska cino waxaa loo baahan yahay magaalada in noocgeeda aan bedelno jiweeda aan bedelno magaalada qaabkeeda aan bedelno wax allaala way magaaladan ku horumarayso ama ganacsita ah nooc kasta ah in horumarin lagu sameeyo annaguna waa diyaar u nahay wax allaala way ku horumarayso magaalada inaan qaadano biidn illahi albaari inaan qaadano jazaakum allahu khayran baarakum allah fiikum ilahi idin barakayo qaar ka mid ah salaadiinta kulanka goobjoogga ah oo goobta ka hadla ayaa si aadaa u soo dhoweeyey talooyinka waxgalka ah ee uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona ballanqaaday soo dhoweyn heer sare iyo soo bandhigidda adeegyo muhiim u ah bulshada reer jamaama maanta farxad gaare iyo muuqaal gaare ayaa reer jamaama saaran runtii macnaa dadku waxaa fiican inas xisaabtamo jamaame waxaa maanta nasiib ay weeratay maamulka inay martageliso ciid inay ku martageliso waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kaalinta degmada jamaama ay ka soo baxa doonto laakiin waxaan samayn doonaa waxyaala aan arki jiran macnaha koladayaasha kasi doonaan oo calaamooyin gaar ah oo naftarkeeda lagu xasuusto si horema loo arkan la yiraahdaa rajaynaynaa inaa silay garab noogu siiyo waan soo dhawaynaynaa odayaal anigoo afka odayaasha degmada ku hadlaayo ama afyaa afka ku hadlaayo jubbada hoose aad iyo aad aan u guntino sheekh axmed waxaan leenahay soo dhawaaw ku soo dhawaaw degmada jamaa iyo odayaasheedii oo si kalgacayla kuu soo dhaweynayaan ood mas-uul ka tahay kusoo dhawaaw degmada jamaamo iyo odayaasheeda hadday noqodeedii tahay hadday ganacsigeeda tahay hadday waayo araggeedii tahay hadday bulshada qeybaheeda kala duwan ay tahay kusoo dhawoow si farxad leh mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee kulanka ka qaybgala ayaa ku dardaarmay inaan loo kala harin isbeddelka loo istaagay si magaalooyinka jubbada hoose ay uga mid noqdaan meelaha wax badan iska beddeli doona bilaa soo socda insha allah wixii ka dambeeyey markii la gaaryeelay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose horumaro kala duwan oo laga dareemayo magaalada jamaame iyo deegaanada kale ee wilaayada oo ay ku jiraan tallaabooyinka loogu diyaargaroobayo munaasabada ciidulfidriga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinno soo socda hadduu alle ogolaado mahadsanid abu ayman munaasabad ay nabadoon ku caleema saaranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaas inoo haya waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan waa xaflad si heersanaha loo soo ogaasimay oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee muduga taas oo ay nabadoon ka hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka ku dooranaysay jufada wacdaan oo ah codadka beesha saruura nabadoon bootaan sugaha barwaa ayay jufada wacdaan u dooratay inuu noqdo hoggaanka jufada iyadoona nabadoonka lagu caleemo saaray munaasabadda xafladda waxaa ka soo qaybgalay qaybaha bulshada waxgaradka jufadaasi iyo nabadoonnada beesha saruur iyo mas-uuliyiin uu horkacay waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga iyadoona laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ay caleemo saarteen jufada wacdaan nabadoon bootaan sugaha barwaa
isagoo kale caleemasaaraan u la yidhaahe waa kordhin waaye waa la ii kordhiyey saan u dareemayo waan qaada xilkaas diinta islaamka inaan ku dhaqanno waa ku dhalanaye ayaan mataqaanaa adkaynayaa ayadaasaan ku hogaamaa hadda waa idin mahad celinayaa meesha xilka iyo diiskana diyaar maogtihiin inaad ila qaadeen xilkaas
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ka mid ahaa martidii ka soo qaybgashay munaasabadda caleemasaarka isagoona sheegay in nabadoonka ay garab u noqon doonaan nabadoonka falyatafadan mashkuuran soo dhowaaw aan ku soo dhoweynaynaa ilaahay dartiis iyo walaalnimo iyo derisnimo aan kugu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay xilka weyn ood qaaday ilaahay kula garab galo isaga waxa weeye khaaliqa isagaa ummadda u taysiiriya wax kastoy culus u fududeeya ilaaha kuu fududanayaan leenahay waa culays waxa weeye bili-aadmigu waa iska ticiif waa iska tabriir yihiin nabadoonnimada iyo maamulka iyo mas-uuliyaddu waa culays ilaahay kula galab galaan leenahay annaguna intii karaankeenna waan kugu soo dhoweynaynaa waana kula shaqay doonnaa deris wanaag iyo diin iyo waxa weeye waxaan kuu rajaynaynaa inaad ummadda kii anfaca tolkiisa anfaca gobolka anfaca qabiilka si guud u anfaca inuu ilaahay kaa dhigo annaguna waan kula garab taagannahay hiiliho wixii karaankeenna ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona sheegay in ka wilaaye ahaan ay garabkiisa noqon doonaan nabadoonka cusuba jufadana u dardaarmay inay garab istaagaan tolka waxaan leenahay talow soo dhowaada duqa aad noo keenteen wayn ka aqbalnay wayn la qaadnay wixii annaga xaggeennaana la shaqaynta diyaar baan u nahay laakiin xaggiinna sida odayaashii ay u yidhaahdeen naga iga horreeyey keentaya ka tag arrintii noqone duqaha lala shaqeeyo intoo wanaaga ku toosan yahay wixii kallo oo lagu arkana waa bini aadame yaan la dhaleecayn gacanta inta la soo qabto ha loo naseexeeyo si cilmi iyo caqliya oo ma garanaysaa aan ahayn dacaayad aan ahayn derbiyada lala fadhiisto ha loo naseexeeyo gacanta ha la soo qabto sidaanu sida aan ku ballanana maaha diinna maaha dabeecad wanaagsanna maaha dadkana isu keeni maaha ha la dhaho wixii kala geyni oo lagu arko insha allahu tacaala kama filayne laakiin haddii lagu arko in loo naseexeeyaa la rabaa mahadsanid marwan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh